إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka idaacadda islaamiga ee alfurqaan dagaalla u dhexeeyay ciidamo ka tirsan dowladda federaalka iyo askar uu watay jenaraal xuud ayaa dib uga qarxay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay weerar ku qaaday ciidamada kenya ee ku sugan deegaanka qooqaani ee wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay mar kale ka dagaalamay qeybo ka mida gobolka shabeellaha hoose walaaca dhanka amniga ee heesta dowladda federaalka ayaa sii labalixaadsaday wixii ka dambeeyey weerarkii dhowaan lagu qaaday hotel afriig ee magaalada muqdisho garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee alkataayib ayaa ballanqaaday filim lix xalqadood ka kooban oo looga hadlayo ballanqaadyadii beenoobay ee farmaajo wilaayada islaamiga ee galgaduud ayaa soo bandhigtay askari ka soo goostay ciidamada dowladda federaalka ee ku sugan magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya dowro sharci ah ayaa loo soo xiray siddeetan ruux oo ka mid a darawallada kaxeeya mootooyinka taasoo ka dhacday qaybo ka mida wilaayada islaamiga ah ee mudug idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ayaa baahisay qaybta sagaalaad waraysiyo muuqaalo taxana ah oo ay la yeelatay qaar ka mid ah ergadii soo xushay baarlamaanka dowladda federaalka ee isku soo dhiibay xarakada mujaahidiinta al-shabaab weerar iyo qarax ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen askar ka tirsan xukuumadda kaabul ayaa ka dhacay gobollo ka tirsan waddanka afghanistaan intaasi waxay ahaayeen qodobada warkeenna ugu doorka roonaa haatanna ku soo dhowaada warkii oo fidsan dagaallo u dhexeeyay ciidamo ka tirsan dowladda federaalka iyo askar uu watay jenaraal xuud ayaa dib uga qarxay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan wararka ka imaanaya magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa ku warramayeen subaxnimadii hore ee saaka uu halkaasi ka dhacay iska hor imaadyo xooggan oo dhex maray askar ka tirsan dowladda federaalka iyo maleeshiyaad uu hogaaminayay jenaraal xuud oo ku dhuumaalaysanayay duleedka magaalada dadka magaalada ayaa kuwaa bariistay iyadoo ay rasaastu ka dhacayso dushooda waxaana la sheegay in maleeshiyaadka jenaraal xuud ay gudaha u soo galeen qaybo ka mida magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ilaa iyo hadda lama oga khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay dagaalka iyadoona ay socdaan baaritaanno ay wadaan laamaha ammaanka ee maamulka hirshabeelle jenaraal xuud ayaa kasoo horjeeda maamulka cusub ee hirshabeelle uu hogaaminayo cali guudlaawe xuseen waxaana marar badan magaalada beledweyne ka dhacay weerarro u dhexeeyay ciidamada dowladda federaalka iyo jenaraalka wararkii ugu dambeeyey ee aan ka helayno dagaaladii xalay ka dhacay magaalada ayaa sheegaya in xaalku uu hadda degan yahay waxaana socdo howlgallo ay wadaan ciidamada dowladda federaalka ee ku sugan magaalada ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay weerar ku qaaday ciidamada kenya ee ku sugan deegaanka qooqaani ee wilaayada jubbooyinka dagaalyahano aad u qalabaysan oo ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka howlgala jubbooyinka ayaa habeenkii xalay weerar ku ekeeyey ciidamada kenya ee duulaanka ku jooga deegaanka qooqaani dhawaqa rasaasta iyo diryaanka hubka noocyadiisa kala duwan ayaa in muddo ah laga maqlayay magaalada waxaana jira khasaare xooggan oo dhabarka loo saaray ciidamada gumaystaha kenya sidoo kale milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay ka dagaalamay qaybo ka mida gobolka shabeellaha hoose ciidamada mujaahidiinta ayaa duulaano habeen dheelmadah ku ekeeyey ciidamada dowladda federaalk ee ku sugan deegaanada calamada iyo sabiid waxaana halkaasi ka dhacay dagaallo xooggan oo la ysku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan ilaa iyo hadda lama oga khasaaraha rasmiga ah ee gaaray askarta dowladda federaalka ciidamada mujaahidiinta ee ka howlgala wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa si joogto ah weeraro habeen dheelmadah ugu qaaday ciidamada shisheeye iyo askarta dowladda federaalka waxaanay weeraradan ku soo aadayaan xilli toddobaadkan gudihiisa kamiino ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha hoose ay mujaahidiintu ku dileen in ka badan shan iyo labaatan askari oo isugu jira ciidamada afrikaanta iyo askarta dowladda federaalka walaaca dhanka amniga ah ee heesta dowladda federaalka ayaa sii laba lixaadsaday wixii ka dambeeyey wararkii dhowaan lagu qaaday hotel afriig ee magaalada muqdisho warbixinta warkaas waa kan cabdulaahi yaasiin jaamac soomaali amniga magaalada muqdisho ayaa faraha ka sii baxaya goor wakhti xileedka madaxweynaha dowladda federaalka uu sii dhammaanayo ciidamada dowladda federaalka ayaa waxa ay yihiin kuwo heegan ku jira iyadoo sidaasi oo kalena ay yihiin ciidamada shisheeye qalqal xoogle ayaa ka jira hoteelada iyo madaxtooyada iyo goobaha kale ee muhiimka ah ee magaalada muqdisho dhowaan magaalada muqdisho waxaa ka dhacay weer lagu beegsaday hotel afriig oo ku yaala goob laga ilaaliyo garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho halkaana xarakada shabaabulmujaahidiin waxay ku dishay saddex iyo labaatan ruux oo ka tirsanaa dowladda federaalka oo uu ugu magac dheeraa genaraal maxamed nuur galaal kaas oo ka mid ahaa dadka bixiya macluumaadka la xiriira sidii xarakada shabaabulmujaahidiin loola diriri lahaa sidoo kale waxaa xusid mudan in xubno afartan gaaraya oo dowladda federaalka ka tirsan qaraxaasi ay ku dhaawacmeen markaa kadib magaalada muqdisho waxaa ka dhacay howlgallo lagu beegsaday askar ka tirsan dowladda federaalka oo qaarkood lagu dilay kuwana lagu dhaawacay madaxda maamulka gobolka banaadir ayaa hurdo iyo harsiimo ka quustay waxaanay heegan u yihiin goor waliba in ay isku dayaan ka hortagga weeraro ka yimaada dhanka xarakada shabaabulmujaahidiin sidaasoo ay tahay guddoomiyihii gobolka banaadir cumar finish ayaa aaday shirka magaalada dhuusamareebe ku-xigeenkiisa dhanka amniga iyo siyaasadda ninka la yidhahdo cali yaro cali ayaa waxa uu sheegaya in muqdisho ay ku yeesheen kulan ay kaga arrinsanayeen arrimaha amniga waxa uu sheegay in qodobada isla soo qaadeen uu ku jiray weerarkii hotel afriig iyo qaabka uu u dhacay waxaan halkan ku yeelannay shirkii caadiga ahaa ee guddoomiyaasha degmooyinka iyo maamulka sare ee gobolka waxaan uga hadalnay amniga iyo siyaasadda gaar ahaan dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee magaalada caasimadda ka dhacay sida shilkii weerarkii lagu dilay guddoomiyihii degmada hodan walaalkeen marxuum cabdixakiin cabdiraxmaan ciise cabdiraxiin ciise sidoo kale weerarkii afriig hotel waxaan ka galnay dood adag waxaan iska warsanay xaaladda amniga ee gobolka iyo waxyaabihii ku soo kordhay waxaanan ka ballannay inaan si xoog leh oga shaqayno amniga gobolka innaga oo kaashanayna booliiska iyo sirdoonka qaybta gobolka xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa u muuqata inay si derdergelinayso howlgalladeeda ka dhankaha dowladda federaalka iyo ciidamada shisheeye waxaanay qaadaa weeraro har iyo habeen ah kuwaas oo ka dhaca gobollo kala duwan oo dalka waxa ay weeraradani ku soo aadayaan xilli wakhtiga dowladda federaalka uu sii dhammaanayo islamarkaasina ay jiraan wadahadallo doorasho la xiriira siyaasiyiintana kiixil hayana uu ku fikerayo sidii uu kursiga kusii ilaasho lahaa kan kale ee kursi la-aantana uu ku fikerayo sidii uu kursiga kan kale ku fadhiyo uga tuuri lahaa si uu asigu u helo garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee alkataa'ib ayaa ballan qaaday filim lix xalqadood ka kooban oo looga hadlayo ballanqaadyadii beenoobay ee farmaajo tafaasiisha warkaas waa kan maxamed daahir calasow mu'asasada alkataa'ib waxa ay insha allah dhowaan baahin doontaa dukumiintiri taxano ah oo ka kooban lix qaybood kaasoo cinwaankiisu yahay farmaajo ballanqaadyo been ah iyo himilo halaanhal ah muuqaaladan taxanaha ah waxaa lagu falanqayn doonaa xukuumadda riddada ah ee uu maxamed cabdilaahi farmaajo madaxda ka yahay iyo waxqabadka maamulkiisa muddadii afarta sano ahayd ee uu xilka hayay ayaa lagu yidhi war ka soo baxay mu'asasada alkataa'ib garabka warbaahineed ee xarakatu shabaabulmujaahidiin dokumentarigan taxanaha ah oo ah mid qaab cilmiyeysan u soo gudbinaya xaqaa'iqda xukuumadda farmaajo ma ahan mid ka tarjumaya aragtida alkataa'ib balse waa mid isku dayaya inuu shacabka soomaaliyeed u soo bandhigo diraasad faahfaahin buuxda ka bixinaysa xaaladda uu dalku marayo iyo dhibaatooyinka ay soomaaliya sannadaha badan la daalaadhacaysay dukumentarigan oo ay ururintiisa iyo diyaarintiisu socotay muddo sannado ah wuxuu cuskan doonaa warbixinno tixraac leh iyo dukumentariyo rasmi ah oo xoojinaya caddaymaha uu soo bandhigayo waxaana guundhig looga dhigay khudbadihii farmaajo uu jeediyey iyo waxyaabihii uu ballan qaaday intii lagu guda jiray ololihiisa waxaa loogu yeedhay doorashada ee labada kun iyo todoba iyo tobanka dukumentariga farmaajo ballanqaadyo been ah iyo himilo halahal ah waxaa lagu soo bandhigi doonaabaa la yidhi luuqadaha ingiriiska iyo af soomaaliga wuxuuna ka koobnaan doonaa lixda qaybood ee hoos ku xusan doorasho mise xulasho waa horudhaca u gogolxaaraya muuqaalada taxanaha ah waxaana lagu eegi doonaa habkii lagu doortay maxamed cabdulaahi farmaajo kadib doorasho muran badan dhalisay oo muddo soo jiitanaysay tartanka qabsashada soomaaliya wuxuu gobolka geeska afrika hoy u noqday saldhigyo militari ciidamo shisheeye iyo kooxo calooshood ushaqaystayaal ah oo dhammaantooda tartan ugu jira inay awood iyo saamayn siyaasadeed ku yeeshaan goobtan istaraatiijiyada gaarka ah leh xalaqadan waxay diiradda saaraysaa loolanka ay awoodaha shisheeye ugu jiraan qabsashada dekadaha istaraatiijiga ah ee ku yaala xeebaha soomaaliya waxay sidoo kale wax ka bidhaaminaysaa tirada ciidamada shisheeye ee ka howlgala gobolkan iyo halka ay soomaaliya ka taagan tahay loolanka loogu jiro qabsashada geeska afrika dhaqaalaha soomaaliya soomaaliya waa waddan ay siyaasaddiisa dhaqaale go'aaminayaan dowladaha shisheeye iyo hay-adaha maaliyadeed ee caalamiga ah iyadoo shirkadaha waaweyn ee shisheeyana ay sii xoojinayaan cunuqabataynta ka dhanka ah dhaqaalaha soomaaliya xalqadan waxaan ku eegi doonaa baa layidhi qaar ka mid a caqabadaha ugu waaweyn ee ku aadan dhaqaalaha soomaaliya waxaana u kuurgeli doonnaa kaalinta ay dowladda turkiga ku leedahay dhaqaalaha soomaaliya waxaan dul istaagi doonnaa shatiyada kulumaysiga iyo heshiisyada shidaalka iyo gaaska heshiisyadan ma yihiin kuwa ay wax dan ah ugu jirto shacabka soomaaliyeed maxay badda soomaaliya gole ugu noqotay kulumaysiga sharci darada ah dowladda soomaaliyeed ma tahay dowlad leh awood siyaasadeed mid hay-adeed mid farsamo iyo mid sharci oo ku aadan maaraynta dhaqaalaha iyo khayraadka dalka barnaamijka dayncafinta soomaaliya caddayn ma u noqon karaa in siyaasadda dhaqaale ee dalka la hagaajiyey horumar dhaqaalena la gaaray mise ujeeddooyin kaloo guracanaya ku hoos qarsoon maxay tahay waxa soomaaliya iyo shacabka soomaaliyeed u horseedaya inay ku tiirsanaadaan deeqaha shisheeye maxaase kaga horgudban inay gaaraan hanaanka isku filnaanshaha federaalaynta soomaaliya mudaxileedkiisa madaxtinimada oo idil wuxuu madaxa xukuumadda riddada ee farmaajo dagaal iyo isqabqabsi ku salaysan awood qaybsiga iyo maaraynta khayraadka dalka kula jiray baa la yidhi maamul goboleedyada federaalka xalqadan waxaa ku muujin doonaa kala qoqobka siyaasadeed ee haysta waxaa loogu yeero xukuumadda federaalka ismaannaafka aan la maarayn karin ee u dhexeeya awoodaha tartamaya iyo faragelinta militari ee shisheeyaha ee ku sii kordhaysa soomaaliya hannaanka federaaleyntu ma yahay mid soomaaliya ka samata bixin karta dhibaatada ragaadisay mise wuxuu sii kala qoqobayaa dadka soomaaliyeed ciidanka soomaaliya inkastoo maraykanka ingiriiska midooda yurub iyo dowlado kale ay malaayiin doolar ku bixiyaan tababaridda iyo tabantaabada ciidanka soomaaliyeed ma laga yaabaa ciidankani inuu noqdo ciidan qaran mise weli waa mid la liicaya tayoxumadii daashatay muddadii dheerayd xalqadan waxaan ku lafaguri doonnaa su'aasha ah ciidankan ma yahay ciidan soomaaliyeed ee danaynaya danta iyo danaha shacabka iyo qaranka soomaaliyeed mise waa ciidan u taagan keliya u adeegidda danaha shisheeyaha iyo dowladaha reer galbeedka ee qalabeeya haddana maalgeliya dowlad fashilantay intii lagu guda jiray waxa loogu yeero ololaha doorashada wuxuu madaxa xukuumadda ee farmaajo sheegay inuu la imaan doono isbeddel iyo maamul wanaagsan wuxuu ballan qaaday inuu soo celin doono haybaddii dalka soomaaliyeed yarayn doono ku tiirsanaanta ciidamada shisheeye ka adkaan doono al-shabaab hoos u dhigi doono heerka fakhriga ka hortegi doono amni darada xididaha u siibi doono musuq maasuqa dalka hareeyey maanta oo la soo gaaray dhammaadkii mudxileedkiisa waxaa isweydiin mudan ma oofiyey farmaajo ballanqaadyadiisii mise waxay noqdeen hal bacaad lagu dhisay shacabka soomaaliyeed ma yahay mid ku kalsoon xukuumaddiisa iyo hay-adaheeda halkee ayay soomaaliya ka taagan tahay madasha siyaasadaha caalamka soomaaliya ma tahay dowlad xuduuddeeda ilaashan karta ma leedahay awood ay isaga difaacdo faragelinta dowladaha dariska ee doonaya inay dalka kala qaybiyaan dadkana kala qoqobaan dokumentarigan ay soo wado alkataa'ib ayaa su'aalahaasi oo dhan ka jawaabi doona insha allah wuxuuna si cad u muujin doonaa fasaa'adka hareeyey xukuumadda wuxuu sidoo kale dokumentarigan ifinayaa sida ay siyaasadda iyo siyaasiyiinta soomaaliyeedba ugu gardhaduuban yihiin dowlado iyo hay-ado shisheeye soomaaliya ma laha xal aan ka ahayn ku dhaqanka iyo isku maamulka kitaabka allah iyo shareecada islaamka si ay u gaarto baa la yidhi isku filnaanshaha dadkeeduna nabad ugu noolaadaan gabagabada bayaanka waxaa lagu yidhi mu'asasada alkataa'ib waxa ay baahin doontaa taxanahan laga bilaabo shanta bishan febraayo labada kun kow iyo labaatanka walilaahi alcizatu walirasuulihi walilmu'miniin walaakina almunaafiqiina laa yaclamuun ayaa lagu soo gabagabeeyey bayaanka ka soo baxay mu'asasada alkataa'ib ee looga hadlay dokumentari ka kooban lix qaybood oo falanqaynaya xukuumadda farmaajo taas oo dhowaan ay baahin doonto mu'asasada alkataa'ib wilaayadii islaamiga ah ee galgaduud ayaa soo bandhigtay askari ka soo goostay ciidamada dowladda federaalka ee ku sugan magaalada muqdisho warbixinta warkaas waxaa sii ambaqaadaya haashim cabdinaasir mar kale magaalada ceelbuur ee gobolka galgaduud waxaa lagu soo bandhigay askari ka soo goostay dowladda federaalka kaas oo ka yimid magaalada caasimadda ah ee muqdisho askarigan ayaa waxaa lagu magacaabaa cali nuur xirsi waxaana uu ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalka ee ka howlgala magaalada muqdisho halkaasi uu ka shaqaynayay muddo dhowr sano ah waxa uu ka sheekeeyey dhibaatooyinka uu kala kulmay muddadii uu ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalka ee la shaqeeya shisheeyaha isagoo tilmaamay dhibaatooyinka ay la noolaayeen ugu horreyn wuxuu ka sheekeynayaa qaabka uu ku soo gaaray magaalada ceelbuur cali xirsi axmed waxaan ka imiday magaalada muqdisho oo aan uga soo tegay nimankaas murtadiinta oo aan la shaqay jiray kabacdigeedna aan fahmay waxa aan ku socdaa wax wadda iyo raadla aysan ahayn kabacdigeedna aan saas uka soo baxay oo aan u soo aaday dadkayga iyo islaamka aan u soo aaday inaan isa soo dhiibo oo aan ka soo baxo waxaas oo aan ka tooba keeno oo aanan u laaban oonan shaqo ku yeelan marka sidaasaan islaamka ugu imid aan kusoo gaaray maanta iyo degmada ceelbuur adiga laba kun toban iyo toddobadii ilaa laba kun toban iyo sagaalkii laba sano camal shaqooyinka aan kala soo qabtay shaqooyin badanay ahaayeen ninka la yidhaahdo qaybo waxay ahayd canshuuro qaybo waxay ahayd maamul degmo oo aan lasoo shaqeeyey adiga calaa kulli xaal wixii oo dhan waa kasoo wada tegay hadda waxaan ku suganaha degmada ceelbuul oon islaamku ku sugan yahay oo aan ugu imiday oo aan isu soo dhiibay oo aan rabo inaan ummadayda muslimiinta ah aan ka mid noqdo oo aan dadkaas muslimiinta ah oo ku nool degmada ceelbuul iyo nawaaxigeeda iyo adduunkao dhanba aan iskala jaanqaado sidoo kale askarigan ayaa sharaxaad ka bixinaya waxyaabaha ku dhaliyey inuu ka soo baxo safka ciidamada dowladda federaalka ee shisheeyaha ku daaban iyo qaabka loogu soo dhoweeyey walaayada islaamiga ah ee galgaduud waxaa ugu qasbay wax aqalena fiiriyey adduunna aan fiiriyey wax natiija oo kasoo baxa mar qofka bini aadamka wuxuu raadiya amba muslimka aho mar adduunya u shaqaystaa marna aakhiro u shaqaystaa aakhiro loo shaqaystana ma jirto adduun loo shaqaysta ahona ma jiro meeshaas marka adduunyana mana jirto aakhirana ma jirto marka sidaas awgeeda iigu soo baxda inaan faraha kala baxo aan ilaahay u toobadkeeno aada iyo aadaa laygugu soo dhoweeyey wax iga hallaaba ma jiraan si wanaagsan oo weji furan leh magaaladan soo galay ceelbuur wax qof war i yiri ma jiro qof wax iga halleeya ma jiro waa si wanaagsan oo walaaltinimo iyo muslimadaa laygugu soo dhoweeyey ceelbuur ugu dambayntii wuxuu fariin baaqa u diray ciidamada dowladda federaalka fariin baaqa waxaan u dirayaa inay waxyaabaha ay ku sugan yihiin ay kasoo tagaan ayaguna aniga waa lay soo dhoweeyey wax iga qaldano ma jiraan dad badanaa aaminsan waxbaa meesha lagu qaldaa wax la qaldaa inaysan jirin meeshaanu meel wanaagsan ay tahay dad wanaagsan u joogaan ciddis isa soo dhiibtana cidna waxna u dhibaynin cid wax ka haleyhaynin intaasaan ugu baaqa ay imaa karaan ay weji furan iyo walaaltinimo iyo wanaag loogu imaaha intaasaan u sheega ayagan walaayada islaamiga ah ee galgaduud ayaa ka mid a meelaha sida aadka u soo gaaraan askarta ka soo goosata dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada la shaqeeya shisheeyaha idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ayaa baahisay qaybta sagaalaad waraysiya muuqaale taxana ah oo ay la yeelatay qaar ka mid ee ergadii soo xushay baarlamaanka dowladda federaalk ee isku soo dhiibay xarakada mujaahidiinta al-shabaab bismi illaahi araxmaani araxiim
war hoyaala hoyaalayey hoyaalayey hoye ka fogaada federaalku waa foolxumi iyo cebe fahmi weysay soomaaliyey filinka gaala qaybta sagaalaad waraysiyada muuqaalada taxana ah ee idaacadda alfurqaan ay ka soo saartay ergadii wax ka soo xulay xildhibaanada dowladda federaalk ee isku soo dhiibay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxaa habeenkii xalay lagu soo qaatay cali xuseen cali oo ka tirsanaa ergadii ka socotay maamulka koonfur galbeed waxa uuna u codeeyey xildhibaan lagu magacaabo borow oo ka tirsan xildhibaanada dowladda federaalka sagaal qof ayaa ciddeena laga dilay markii xaaladu xumaatana waxaan ku dhahay midkii aan doorannay xaaladda way adag tahay laakiin taleefanka ayaa nagala dansaday ayuu yidhi cali xuseen cali oo ka tirsanaa ergadii ka socotay maamulka koonfur galbeed waxa uu ka sheekeeyey dhibaatooyin badan oo uu la kulmay markii uu galay doorashada kadib isagoona sharaxaya dhacdooyin la yaab leh oo ku qabsaday qaybo ka mida dalka ugu horeyn waxa uu soo bandhigayaa qaabkay u dhacday doorashada cali xuseen cali maxamed deegaanka mayba waa doolan doolilare hadda laakiin ana muqdisho degana shaqada mayba dooriyaag aweelare caagada iyo dad maarade labaatanlyaha iyo fuustida iyo jawaanada iyo walaasa shaqada nimankan oo baydhowl kol horlaka dooradaay maaha nimankaas maarade markii doorashada yaa baydhow seeday niman oo saaxiibada oo iyo qaraabeena yay ireen waryaa meelunkunkun doorara lagaadahae habaa lyari ana jawaan la wareejiyay labaasa shabogo libogola hiraabti la bahay walaan kuwada bahaansle bahayn kun doolara la sheegay haa inan hortay ka wari diyaarini gaadi miila seedhi kun kun doorar yan siinsiyan eri marka kun kun kui doorar lamborow leyin yahay kun kun doorar siinsiyan eri lambalaa leyin oo golaha shuuradii oo maaragtay maxkamadii islaamiga kuma tahay kayanin kooy usiin barnaamijka ugu egbal sidukun waa siinsiyan wah haboodi baarew mahadin sidukunkaa la sheego haya kinka shabaano adin hawadu awuday marka shariifasan iyo harfaankii oo maarne una hadooran iyo hadda hadooranaya filingalan dhaki meel lare adanya walgaayde tar sadaab horta maarne dumeel kala mahamarne ba sankala ka dhawaa dhari bilaal yaal jeeng hiroy lare bahi sidiidi kun bilaal sheegay markun daagada ku beenar gaaseed kunkii doolar final taagan kunkii doolar marka mar adda beesid mar la sida boqol la isi mar silindir beesidi guud
sidoo kale waxa uu ka waramayaa dhacdooyinkii ugu yaabka badnaa ee uu arkay intii uu ku sugnaa magaalada muqdisho isagoona tibaaxaya inuu ku noolaa cabsi iyo walaac joogto ah lan oo anna oo meel hata leer oon dhamanee madaga sadahab lagu dhawi oo qaraabahayni kan oo hadda shaydhaankun la dooradeen aadis ali ariikan aawji uni qaraabahayni kiya marka isbitaalkii lamba meelmroon kanna usiina tuuginkuinayna baawarka waa la kiray usiina galantoola ku gooyay turkigaad usi daawan jari ariiki langaa bilaamadin lahayna meeli dagdagfeerka rafaasni yaanan bahi hami maalin kas taleefan lahayn diray waryaa langa murtidkii oo kii oo dhal awna dhaawaanay noodhamada waaya dabarogid war ana kor fadhiya hadda isbitaalka koraha kugalan hawada oo laba iyo maarne wal oo maarne caadi in haynanani wale madin isbitaalka noqbon bajaal ha qobsadaay langna mahiraan tartiibta ay deyn ku hayay maalintii nga dhaad badan lama lama kuriya reedkayku koyti an oo suugan oo suuglif ano rogo lami reedkayku koyti masaajidku meela jamaanka jey lamadii hay daba rogan ley anin lan reedkayku koy mahay diran nimankun aragaas ha ku ramoyn nimankiyoon meel kale baan ku ramoyn shaqul muskuliini marka may gale nimankun aragaas haaniya may gale adda horta saldhigun horta ee kadee nimanku ah kadeerna igale luta hoosku biyey nimankii waanay fool baan ku tabay ma igale hadda nimanku meel sigaabjoyinba suga igale gabolkoo derbigoo infadheed nimankii fiiri dad istiona su dareerana oo maarnay lama erinyoodyoba tiidii haysto yahayna ilaa guriga kugalayana daba rogi aniga korey kuwidaay yoon istiyo baan isu dareera anina mailahay akoy mishinga kooyay geeka mugoreedka ay ku kooyna nimanku horta kale hortaha maro masbaawar horta ah ka gooy mar lan riita ku ah ka diirnay lahay markii dhacday in aan hoogo yar isku shaki horta yeelahayd ugu dambayn cali xuseen cali ayaa fariin baaqah u diray odayaasha hadda ku howlan la shaqaynta shisheeyaha isagoona ugu baaqay inay allah u tooba keenaan ay isku soo dhiibaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab macnaha fariinta adan gudbaas macnaha may may kawaanyaas camal lay maahay walayo intii oo lankii ku qayb galaan ni aan ku reebo ni allaha alle ma yahay islaan etaa walayo isku dhaaf wal oo diintan iyo dalkaan la kala qaybiyo hayo balaaye kenya iyo etoobiya iyo balaaye iyo maraykan iyo qashin wiridanga walaan wala dangniin ee ma ee kalaanka laa ilaaha illahu maxamed rasuulullaahi na dangman ee diinta burburiday walayo wal diinka burburiyaa allaha alle ku roogayre waraysyada muuqaaladan taxanaha ah ayaan habeenadii lasoo dhaafay kusoo qaadanay qaar ka mida ergooyinkii isku soo dhiibay xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaasoo si wanaagsan loogu soo dhoweeyey qeybo ka mida wilaayaadka islaamiga ah dowro sharci ah ayaa loo soo xiray siddeetan ruux oo ka mid a darawallada kaxeeya mootooyinka taasoo ka dhacday qaybo ka mida wilaayada islaamiga ah ee mudug tafaasiisha warkaas waxaa si ambaqaadaya maxamed cali aadan dowradan oo socotay muddo toddobaad ah ayaa waxaa loo qabtay mootoolayda ku dhaqan degmada jowle ee wilaayada islaamiga ee mudug raggan loo qabtay dowrada oo ay tiradoodu gaarayso siddeetan ruux ayaa waxay dowrada ku qaateen duruus kala duwan oo ku saabsan towxiidka salaada caqiidada siirada iyo duruus kale masjid ku yaala degmada jowle ayaa lagu qabtay munaasabad gebagaba u ahayd dowrada oo ay kasoo qayb galeen mas-uuliyiin culimo waxgarad iyo qaybaha bulshada warbixin ku saabsan dowrada ayaa waxaa munaasabada kasoo jeediyey mid ka mida macalimiintii bixinayay dowrada haddaan ka warbixiyo dowradii meesha nooga socotay dowrada horta magaceeda waxaa la yidhaahdaa asheekh maxamed axmed rooble boqolsoonna soomaalida aad u taqaano daacigii weynaa ee hadda cajaladihiisii la haysto ee aad tawxiidka uga hadli jiray iyo kitaabka qur-aanka ku dhaqankiisa dowrada marka shicaarkeeduna waxaa weeyaan kun caaliman ow mutacalliman ama nin wax barahaya dadka noqo oo caalima ama nin ardaya wax baranahaya noqo hal asbuuc ayay socotay cadadulmustafiidiin siddeetan dhallinyaraha ayaa ka faa'iidaysanahayey oo mootaley ah duruusta ay qaadanahayeen halkaa asbuuc tafsiir caqiido siiro fiqi iyo muxaadaraad intaasay ka koobnaayeen intaasi kadib qaar ka mida mootoolayda loo soo xiray dowladda ayaa ka warramay cashiradii ay qaateen iyo waxyaabihii ay ka faa'iidaysteen waxaa ka mid ah faa'iidada aan ka dhaxalnay oon ka dheefnay kutubo fara badan oo aadna lookugu faa'iideeyey alxamdulilaah ilaahay ayaa nicmadaas iska leh faa'iidada leh nala ku casuumay ilaahayna nagu sharfay waxaana rajaynaynaa allaha awoodda leh haddii laga helo tan mid la mid ah oo khaali ah inay la soo marto wax yar baan horay u aqaanay waxaa sida ugu badanna haddaan faa'iidaysta mootaalaydii waxaan ka mid ahay muddada asbuuca dowladda ku qaadanaysay degmada jowle waxaa loo qabtay walaayada islaamiga ah ee degmadanikle maktabka dacwadaee degmada jowle aad iyo aad aad iyo aad aan ugu faraxsan nahay wanaag badanaan dareemaynaa iyo ninka la yidhaahdo nashaad nabadoon cabdiraxiim bacdow oo ka mida waxgaradkii ka soo qaybgalay munaasabadda ayaa u dardaarmay mootaalayda loo soo xiray dowrada waxaan kaloo u mahad celinayaa dadkii loo qabtay dowrada oo mootaalayda ahaa oo gaarayay siddeetanka qofood sida la ii sheegay ayagana u dhabar adayga toddoba maalmood inay dowrada bartaan oo ay ka faa'iidaystaan kitaabadii loo akhrinayey kuwaasoo ilaahay loogu dhowaanayey loogana dheeraanayay wixii macnaha shayddaanku ummadda uu macnaha ku tashkiilinayo kuwaasna ardadaasna waxaan leeyahay jasaaka allaahu khayran wajasaa waaxsana ilayk waa dadaasheen waxaan laydin rabaa wixii laydin baray iyo wixii aad meesha ka qaadateen idinkuna inaad ku camal fashaan ummadda idinka dambeeyana aad gaarsiidaan sidaasaan idinkula dardaarmayaa waana idin mahad celinayaa mid ka mid a abwaanada ku dhaqan wilaayadii islaamiga ee mudug ayaa goobta ka tiriyey tix gabay ah oo uga hadlayo muhiimadda barashada cilmiga sharciga ah allaahu akbar towxiidka waa lagu taraday waa tiirka koowaad sharciga laguna soo taagay jannadii allah lagu taga laguna tamaye adduunyada tamar buu yahay tuulka xoog badane adduunyada se taya buu yahay tamarya xoog weyne shirkigana toog buu yahay toos xanuun badane war shirkigana toog buu yahay toos xanuun badane jahligana waa lagu tirtiri tahallugiisiye tacliintiyo aqoontiina waa taxana waweyne war ku taama sharcigii alla loo tartamaya
maktabka dacwada ee wilaayada islaamiga ee mudug ayaa toddobaadyadii lasoo dhaafay qabtay dowraad sharci ah oo sare loogu qaadayo aqoonta qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan wilaayada halka warkaasi aad kala socotaan waa idaacaddii islaamiga ah ee alfurqaan weerar iyo qaraxay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen askar ka tirsan xukuumadda kaabul ayaa ka dhacay gobollo ka tirsan waddanka afghanistan ciidamo aad u hubaysan oo ka tirsan imaarada islaamiga ah ee taalibaan ayaa weerar xooggan ku qaaday saldhig ay ku sugnaayeen ciidamada amniga xukuumadda kaabul kaas oo ku yaala deegaan ka tirsan gobolka baqlaan ee waddanka afghanistan weerarka oo ahaa mid aad u xooggan islamarkaana socday muddo saacad ah ayaa waxaa lagu dhaawacay lix askari oo ka tirsan xukuumadda kaabul sidoo kale ciidamada amniga xukuumadda kaabul ayaa isaga firxaday deegaanka kadib markii ay u babac dhigi waayeen rasaasta uga imaanaysa ciidamada mujaahidiinta imaarada islaamiga ah ee taalibaan dhanka kale qarax xooggan ayaa lala beegsaday goob ay ku sugnaayeen ciidamada booliska xukuumadda kaabul kaasoo ku yaala gobolka khawsad ee waddanka afghanistan guutada qaraxyada mujaahidiinta imaarada islaamiga ah ee taalibaan ayaa si gaar ah qaraxa ula beegsaday cutubyo ka tirsan ciidamada booliska ee ku sugan gobolka khawsad waxaana halkaasi ku dhintay hal askari iyadoona sidoo kale ay ku dhaawacmeen saddex kale waddanka muslimka ah ee afghanistan waxaa kusii xoogaysanaya howlgallada ay fulinayaan noocyada kala duwan ee ciidamada mujaahidiinta taalibaan kuwaasoo lagu beegsanayo askarta dabadhilifka ee xukuumadda kaabul warkii oo aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan dhagaystayaal waa naga intaa